dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan dhowaantan golaha wasiirada ee dowladda soomaaliya ayaa waxa ay miiska soo saareen oo ay ka doodeen hindiso sharciyeedka la dagaalanka argagixisada sharcigan ayaa waxa uu noqonayaa mid lagula dagaalamayo laguna xakamaynayo argagixisada sida loo dhigaya hadalka sharcigan ayaa dhowr jeeroo hore baarlamaanka soomaaliya uu kan kuwii kasii horreeyey ay diideen sharcigan ayaa waxa uu imaanayaa xilli garsoorka iyo cadaaladda la sheegaya sannadihii ugu dambeeyey soomaaliya in ay aad u liidato haddaba sharci dejiyaasha soomaaliya ma ansixin doonaan sharcigan maxay yihiin su'aalaha ku jira qodobada sharcigan uu dhigaya maxay noqonayaan guud ahaan waxaasoo dhan waxaa barnaamijkeennan wicitaanka dhegaystaha marti noogu ah oo uga jawaabi doona dhegaystayaasha iyo aniguba wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalk ee soomaaliya injineer cabdiraxmaan cumar yariisow oo ku sugan magaalada muqdisho balse intaanan u gelin haddaba wasiirka aan bal yare dhegaysanno isna madaxa hay-adda heritage ee magaalada muqdisho cabdirashiid khaliif xaashi oo sharcigan soo akhriyey hase yeeshee ka eegaya caqabadaha ka imaan kara waad mahadsan tahay horta sharciga ku saabsan la dagaalanka argixisada guud ahaan dunida wadamo badan baa hadda aada ugu daatay oo sameeyey sida kuwa hadda aad joogtaan maraykanka iyo ingiriiska iyo canada iyo meelaha wadamada reer galbeedka oo argixisadu ay dhibaatada ku hayso soomaaliyana meelaha ugu badan oo argixisada iyo qaraxa iyo iyo dhib ka taagan tahay weeye marka in lais yidhaahdo sharci hala sameeyo arrintaas ku saabsan waa arrin aada ay hay-adaha amnigu ugu ugu dadaalaan oo u aaminsan yihiin laakiin su-aalo badan baa loo baahan ya in laisweydiiyo ko dembi kasta oo argixisadu samayso ama boqol kiiba sagaashan iyo sagaal dambiyada ay sameeyaan sida dilka iyo burburinta hantida iyo qaraxa iyo waxaa lamidkaa sharciga caadigaayoo qoran baa uhaya ciqaab uhaya marka in badan oo kamid waxaa dhici karta xal in loo haya midda labaad argixisayaa ah weli waxaa dhici karta adduunku iyo soomaalida dhexdooda xataa inaan loo maaragtay tafsiir rais la ogol yahay inaan loo hayn oo labadii kun iyo lixdii toddobaadii sheekh shaliif iyo raggii lamidka ahaa oo a r s ahaaba argagixiso loo yaqaanay iyo maaragtay oo maxkamadaha sameeyey maaragtay a r s ahaa casmare aaday argagixiso loo yaqaanay wax yar kadibna ayaga madax dadka madaxweyneyaal iyo wasiire iyo ka noqday iyo wax lamida ka noqday shariif xasankaasa kamid aha raggaas dhan baa kamid aha gandi baa kamid ahaa wasiir gaashaandhig iyo ra-isul wasaare ku-xigeen iyo madaxweyney noqdeen marka waa argixisnimada shaabadda laysku dhufto waxaa dhici karta maaragtay in maxaa la yidhahdaa ay siyaasad iyo markaas dana isdiidan ay ka taagan tahay dad badan oo hadda ikhwaan muslimiina ama siyaasadda soomaaliya meel weyn uga jiray baa jiray imaaraadku intaas noo dhow waxaa loo arkaa inay yihiin maaragtay argixiso marka waxaan ka wadaa horta cidda argixiso ahna laislama fahansana midda kasii daran waxaa weeye cidda sharciga argixisada waxaa soo diyaarsaday oo wax alla waxay rabeen kusoo qortay dadkii amniga ka shaqeynhayay waana mas-uuliyad saaran amniga inay sugaan laakiin dhinaca kale waxaa aada loogu baahan yahay oo aada loogu baahan yahay sharcigan ama baarlamaanka markuu hadda gaar ahaan noqoto in la talagelin laga siiyo soomaalida oo soomaalida uu saameyn doono ay akridaan hadda wiilkaaga hadduu shabaab aado haddaad soo sheegi weydi ma lagu xirhaya waxaa dhici karta inay ku qoran tahay in qofkaas dembi loo haysto hadduu soo sheegi waayo waxaa dhici karta maxaa la yidhahdaa in awood badan oo maamuli ah qofka intii la rabay in lahayo ka badan lahayn karo waxaa loo baahan yahay in waxyaabo badan marka layska hubiyo oo laysla akriyo oo ninkii rabay amniga inuu ka shaqeeyo oo cadow ay ishayeen oo ciil ka batay inuu soo diyaarsado keliya maahan shacabkii kaliya wax laga weydiiyaa loo baahan yahay waa tahay cabdirashiid waad mahadsan tahay cabdirashiid khaliif xaashi ayuu kaasi ahaa oo sharcigaasi soo akhriyay asna bal markaan aan dib ugu noqdo wasiirka warfaafinta dowladda federaalk ee soomaaliya oo barnaamijkan marti noogu ah su-aalahana uga jawaabi doona dhegeystayaasha waa hagaagdaan su-aasha ugu horreysa aniga aan barnaamijka ku furfuro oon ku weydiiyo mudane wasiir ugu horreynta waad ku mahadsan tahay inaad naga aqbasho inaad barnaamijka nagala qayb gasho bal faahfaahin naga sii hindisa sharciyeedkan cusub ee la dagaalanka argagixisada iyo waxa uu ka dhigan yahay dowladda haatan ee u rabto bismillahi raxmaan iraxiim marka hore v o a oo aadan u mahad celinayay dhammaan dadka kasbi ku jira saa u sheegtay waayo golaha wasiiradu waxay ansixiyeen indisharciyeedka la dagaalanka argagixisada oo wasaaradda amnigu ay soo diyaarisay sharcigan isaga ayaa ahmiyad gaar ah wuxuu u leeyahay dalka marxaladda aan ku jirno iyo soo celinta amniga iyo nabadeynta iyo la dagaalanka kooxahan argagixisada ah ee runtii si toos a u beegsanayeen shacabka soomaaliyeed marka xeerkan waa mid baahi weyn loo qabo oo diyaarintiisana juhdi fara badan soo gashay wadatashiyo la sameeyey waxaana isleenahay bacdama awalowba ay jirtay maxkamado iyo shuruuc kaloo dalku u yaala haddana sharcigan inuu ahmiyad gaara u leeyahay oo maxkamaduhu ay siinayso fursad ay ku xukumaan cid allaale ciddii bal argagixiso ah ku kacda hadda sida uu yahay shuruucda dalka yaalla qofkii qof dila iyo qofkii muxuu ahaa boqol qof muxuu ahaa qarax u sameeya isku si baa loola dhaqmaa marka si loo kala duw si loo yareeyo falalkaas argagixisada ayuu sharcigan muhiim u yahay waxaan rajaynaynaa baarlamaankana inay ayagana ka doodi doonaan si ay u ansixiyaan islamarkaana loo dhaqangeliyo waa hagaag marka hadda waxa uu sharcigan hor yaalaa golaha wasiirada ayuu ka yimid marka waxaa la rabaa in loo gudbiyo labada gole baarlamaanka kadib madaxweynaha ayaa saxiixayo saas ayuu sharci ku noqon doonaa marka bal waxaad iiga warantaa waxaad bal marka iiga warantaa wixii hore baarlamaanada hore ay ugu diideen sharcigan ma laga bixiyey mase dib loogu noqday haatanse rajada aad ka qabtaan labada aqale baarlamaanka inay ansixiyaan maxay ka dhigan tahay runtii annagana waa casharo ka baranayna xukuumadihii hore iyo dawladihii hore waxyaalaha ugu horeeyo madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare kayraba ay golaha xukuumadda muxuu ahaa kula dardaarmeen waxaa kamid tahay ko in shuruuc kastoo la sameynayo lagala tashto dhammaan qaybaha bulshada ay quseyso gaar ahaan xildhibaanada sharafta leh ee guddiyada u qaabilsan hadba xeerkaas ama sharciga lala la rabo in la horgeeyana laga sii dhaadhiciyo laisfahmo wixii isfahmwaa meesha ku jirana oo meesha ka baxo ugu dambeyntiina xildhibaanada iyagaaba ka doodi doona oo qodob qodob u dul istaagi doona marka rajo weyn waxaan ka qabnaa in xeerkan uu yahay xeer waafaqsan shuruucda dalka xeer runtii wax weyn u tari kara dalka waa gartay waayahay bal dhegeystayaasha dhankooda haddaan u biiro dhinaca khadka telefoonka dhowr qof ayaa ku jirta kuwo kaleetana waa ay soo garaacayaan kan ugu horeeya garowe ayuu dabcan naga soo wacay saan filaayo magacaa ku bilow iyo su-aasha aqab magacaygu waa burhaan shiine xasan yare waxaan joogaa puntland garowe marka hore aad baan kaaga mahad celinayaa sahra bahda sooda dhammaantiin sidoo kale wasiirka yarisow aad baan u salaamayaa waan uga mahad celinayaa inuu barnaamij idaacad inta yimaado uu sharciyo la baaskareeyey uu dadka su-aalo inay weydiiyaan u ogolaado waxa weeyaan waxaa aada horta loogu baahan yahay sharciga hadda labas la baaskareynayo baarlamaanka u dhiman yahay waa sharci aan umalaynayo inuu cadaalad u horseedi doono in dadka la xukumayo ay waajahaan oo qofkii qof dilay iyo mid la shaqeeyey iyo wax kala qeexaya weye marka maadaama ishiigu dhan uu yahay argagixiso waxaan jeclaan lahaa sacaadka lagu sir inaan laba su-aalood ku weydiiyo oo dad badan maankood ku wareegeyso soo koob dad badan ayaa waxa weeyaan okay waxa weeyaan madaxweyne farmaajo markuu ka hadlayo la dagaalanka argagixisada wuxuu sheegay qofkii qarax fashilaya in uu siin doono boqol kun oo doolar siiba askarta puntland waxaa dhacday in laba gaari oo waaweyn bogaasa lagu qabtay ciidamo boolisa ay qabteen abaalmarintan busho waa laga bixiyey lagama bixin puntland iyo boosaaso su-aashaa waa weydiinayaa say u dhacday midda labaad waxay tahay waxaa jira warbaahinta warar ay sheegayaan oo odhanaya dawladda qatar baa laba bilood ka hor taqriiban waxay tiri dawladda soomaaliya al-shabaab iyo dawladda federaalka heshiisiin baana u samaynayna oo annaga xadxaadinayna warkaa dib dambe looma maql maxaa isina ka jira labadaas dawladda aan weydiin lahaa wasiirka waad mahadsanta burhaan burhaan aada iyo aadaan kaaga mahad celinaa arrimahan aa sheegtayna xeerkan in uu cadaalad runtii uhorseedo waa dhab wax dhan oo loo sameynayo ayaa arrintaas ah runtiina puntland iyo maamulka iyo shacabka waxaan uga mahad celinaynaa sida ay runtii amniga iyo nabadeynta uxajisteen oo runtii gacantooda muxuu aha uga wada qayb qaataan dhammaan waxaan rajeynayaa gobolada kale o dhanna inay tusaale unoqon doonto arrintan kale aad sheegtay oo ah ballanqaadyadii la sameeyey waa dhab madaxweynaha farmaajo waxaa ka go-an dhabna ka ah in lala dagaalo kooxahan argixisada shacabka soomaaliyeedna lagu dhiirigeliyo qayb qaadashada doorka ay ku leeyihiin dowladnimadooda iyo amnigooda inay subtaan marka haddii ay jiro falalka arrimaha a sheegtay waxaan jeclaan lahan in dawladda si toos ah dawladda puntland a usoo gudbiso dawladda federaalka loo soo gudbiyo kadibna hay-adihii qusayso loo gudbiyo si wax alaale wixii abaalmarin ah muxuu ahaa ay dadkaas istaahilaan loo siiyo arrintan kale ee ah dawladaha kale sida qatar oo kale iyo runtii annaga dawlad madax banaanaa nahay waxa aan ka shaqeynayna waxay tahay in shacabka soomaaliyeed kaalin mugla ka qaataan nabadeynta oo ha noqoto dibusisiin dhexdeeda ah ha noqoto mas-uuliyiinta ama dadka kale sida mukhtaar robo oo kale iyo dadka lamidka ah in laga soo saaro falalkaas iyaga ah oo ay nabadeyntii dawladii ka qayb qaataan arrimahaasna waa arrimaha rabna si soomaalinimo ah in loo wajaho dawladaha kale waana saacidi karaan waa nagu tari karaa dhaqaale waana siin karaa laakiin madaxweyne farmaajo iyo ra-isul wasaare khayraba iyo xukuumadda waxaa ka go-an in aan isku tashano soomaalina ay iyada usoo jeesato inay ama dib heshiisiin ama dhexdhexaadin wax walbaba ay qayb ka qaataan ha dhegeystaha london naga soo wacay magacaa ku bilow iyo su-aasha aad qa magaceyga waxaa la yidhahdaa cabdullaahi sheekh maxamed oo ku magac dhaan cabdullaahi ayaa london baana joogaa mudana wasiir waa salaamayaa martida kale meesha ku jirta kuwa su-aasha qaba iyo kuwa ra'yiga ka diiya iyagana waa salaamaya waxaan iyadana aada u salaamaya wariyaha dhalinta yar ee barnaamijyada wax ku olka marwar nooga soo diyaarisay v o a-da zaare cabdixamed haddaan usoo laabto wasiirka sacad wasiir meeshaan xeerkan hadda waxaad moodaa inuu yahay xeer u kaba gelinaya kuwii shalay dadka muwaadiniinta soomaaliyeed dhiigooda ku banaysanayay ayagoo ku magacaabaya al-shabaab haddeerna wixii ka dhacay gobolka gedo waad ka waraqabtaa magaalada badaxaawo bishii juulaay afar qof oo inta lagala baxay xabsiga buurta la geeyey la toogtay waxaa kaloo bishaan dhacay hadda aan ku jirno saddex qof agarbahariga korkeeda inta loogu tegay baa la dilay kuwii marka saas awal waxyeelayay markay xeerkaana usoo saartaan oo awooddaad usii cayirisaan soo ma dhaceysa in muwaadiniin soomaaliyeed oo fara badan ay halkaasi naftooda ku waayaan midda kale marka dadkaas dadkaas al-shabaab ma ahayn miyaad leedahay adoo mahadsan oo waa waa lagu qaldamay miyaad ka wadaa macnaha su-aasha bayaani dadka waa lagu qaldamay waa lagu qaldamay al-shabaab baa lagu sheegay mana ahayn dad kuwii dambena waxay ahaayeen kuwa dad oo xoolo dhaqato oo masaakiin ah waa tii lagu soo bandhigay video lasoo diro meel walba yaalla kuwii horena nin waxaaba ku jirayba galabtii lasoo qabto wiilkiisa cisbitaalka la joogay waa garta marka kuwii saas awal dadka u leynayay soo ma moodid inuu sharcigan si fiican shaar ugu sii gelinayo midda kale sacad wasiir waxaa rabaa inaan ku xasuusiyo dawladdan maamees bay leedahay dawladdan waxaa lagu magacaabaa dawladda shacabka xeerkaanna waxaad moodaa dawladdii maadaama looga imaan waayo banaanka oo ra-iisul wasaare iyo madaxweyne ishaysta la waayey wasiir iyo ra-iisul wasaare ishaysta la waayey in markaan gudaheedii laga shoobin garaystaad moodaa oo loo soo diyaariya xeer way adoo mahadsan lagu kala kaxeeyo dadweynihii iyo dawladdii waxaan sacta wasiir kaa codsanaa dawladda naga gaarsii dadweynihii annaga weeye naga gaarsii sharcigan waxaan ka codsanaynaa inuu madaxweynuhu laalo ama ra-iisul wasaaraha waad mahadsantaha cabdullaahi waa yahay bal dhinaca kale haddaan eego dhegeysto kale ayaa isna qadka ku jira balse aan wasiirka siiyo inuu u jawaabo dhegeystahaas mudana wasiir bismillahi raxmaan raxiim cabdullahi yaya aadaan usalaamaa runtii waan oga mahad celinaa waqtigiisa iyo fikirkiisaba arrintan iyada ah runtii haddii falal ay dhaceen si qalad u dhacay runtii ciddii samaysay mas-uuliyad ka ah annaga waxaan ka hadlayna waxay tahay dalkan iyo sidii loo naqdayn lahaa xeerkanna waxaa kaloo la socoto mas-uuliyad oo sida hadda la socotidba xasilinta magaalada muqdisho ka bilaabatay ciidan kun iyo shan boqol inta laisu keenay tababar la siiyey wacyigelin la siiyey maanta waa ka duwan yahay habdhaqankooda kuwii hore marka sidoo kale xeerkana waxaan rabnaa inuu noqdo mid muwaadin walbaba xaqa uu leeyahay siinaya isla markaana muwaadiniinta falalkan argagixisada ka badbaadinaya marka waxaa la isugu daraya waxay tahay xeerku inuu la socdo dadkii fulin lahaa maxkamadihii oo tababaro la siiyo ciidankii soo qaban lahaa muxua la siiyo tababaro ku filan si looga hortago waxyaalaha ku-xadgudubka xeerka laakiin waxaa maragma doonto ah in ummadda soomaaliyeed u baahan tahay in nabadeyn ay helaan in falalkan argagixisada maalin walba bulshada la qarxinayo si kasta loo joojin karo in loo joojiyo marka xeerkan wuxuu muhiim u yahay in dadka oo farakutiriska ah ee raba inay ummadda intooda kale qarxiyaan in laga hortago lagana badbaadiyo taasna waxaan is leedahay wax walba waa istaayishaa marka waxaan ku dadaalaynaa inuusan xeerkii si loo isticmaalin mis abuse ah oo ah cabashada aad qabto taasna aad iyo aad baa looga taxadaraya insha allah waa gartay adigoo mahadsan wasiir waa kugu soo noqon doonaa dhegeystaha kale baydhabo ku jira asna magacaa ku bilow iyo su-aashaada
maasha alla aad baa umahadsan tahay zahro waxaan halkan ka salaamayaa wasiirka warfaafinta dowladda federaalka soomaaliya waa qof waxaa magaceyga la yidhaahdaa nuurudiin gacma waa afhayeenka madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya waajibna saaran weeyaan inaa horta aan argixisada ka hortagno ka maamul ahaan iyo ka dowlad dhaxa ahaanba anigoo guuxa dadweynaha doonaya inaan tafaasiil ka bixiya balse wasiirka ayaan u daynayayo oo asiga ayaan usoo bandhigayaa in uu uu faahfaahin ka bixiyo arrinta uu shacabka ka qanciyo ilan wasiirka maamul goboleedyada iyo gobolada o dhan buu maanta mas-uul ka yahay oo dawladda dhexe baa fadhido marka dadka in badan waxay isweydiinayaan shacabka soomaaliyeed dad baa dhalinyarada inta badan waa la xirxiraayo waa la qabtaa kuwo badan baa la yidhi waxba dhibaata ayagoon geysan mase tuhun tuhun keliya inta lagu xira baa la iska hayaa marka su-aalahaas in badan dadku wayna weydiiyeen anigu haddaan ka jawaabi lahaa laakiin maanta waxaa meesha fadhiya waa wasiirkeenii warfaafinta ee dowladda federaalka soomaaliya waxaan leeyahay mudan wasiir taa bal bulshada inaad ka qancisid ugu jawaabta inaad bulshada ka qancisid waa garta waad mahadsan tahay mudane wasiir sida uu hadalka u dhigayo mas-uulkaas isna koonfur galbeed soomaaliya naga soo wacayo dadku waxa ay walaac ka muujinayaan xeerkan iyo saameynta uu ku yeelan karo maamul goboleedyada waxaad sheegtay ciddi geysata fal dambiyeed inay ayaga tahay wixii ay geystaan wax u yaalo laakiin dowladda mas-uuliyad ayaa saaran sideed hubanti uga dhigi kartaan in xeerkan uusan horseedin in lagu xadgudbo qof xuquuqdiisa ama qof lagu qaldamo sida dhegeystayaal badan ay ka dhawaajinayaan runtii annaga dastuurka iyaga wuxuu qabaa horta kow in qofka muwaadinka fikirkiisana xor u yahay in sharafkiisa iyo karaamadiisa la ilaaliyana ay wax waajib tahay bacdama dowladnimadana ay hadda noo soo xogoobayso shuruucdan waxay taraysaa in dadkii maxkamadaha oo professionka ahaa ay siiso awood ay muxuu ahaa falalkaas ku kala saaraan qofka saxda ee qofkaan saxda ahayn waxaa dhici karta mararka qaarkood meelo loo baahdo baaritaano in ama taleefano la dhegaysto ama ay noqon doonto cidda soo amraysa maxkamad markay ku qanacdo in macluumaadka la siiyey uu sax yahay waxaa dhici karta qof in lasoo qabto ama maxkamad la hor keenana in sidoo kale laga rabo in faldambiyadii qofkaas uu galay ayagana ay cadcad yihiin welwelka iyo wax laga qabana waa dareemi karaa oo ah wax oo dhan waxay isugu soo biyashubanaysaa dawladdu inaysan si saxa u isticmaalin sharciga taasna waa tanaa eri annaga waxaa naga go-an in la kordhiyo mxua xirfadda aqoonta iyo muxuu ahaa in qof kasto ama ha noqoto hay-adaha amniga ama ha noqoto maxkamadahaba helaan inay si professional u wada shaqeeyaan waayo dhegeystaha xiga ayaan fursad siinayaa magacaaga halkaad naga soo waceyso iyo su-aashaada haa walaal waa shiciid daahir oo jooga gaalkacyo saar waa ku salaamay adiga iyo wasiirkaba hore u soco su-aashaada siciidow haa walaal waxaa weydiinayaa wasiirka mudane wasiir sharcigan oo argixisa la dagaalanka waxaa jira wadamo badan oo dagaalo sokeeya ka dhaceen oo burbur oo uu ka shaqeeyo sida ciraaq iyo maxay afghanistan iyo wadamada lamid ah dhibaato badan aa dadka shacabka kasoo gaartay marka ma jirta wadiiqo kaleeto oo qofka dembigiisa lagu maxkamaday karo iyadoo sharci argixisa la dagaalan a waddanka laga hirgelin annaga bulshada rayidka haddaan si badan baa ka muujinayna sharcigan inuu dad badan oo rayida saameeyey sacid aada umahadsan tahay runtii cabsidaas waa mid dhammaan muxuu ahaa dawladdu ay ka warqabto tixgelisayna midna ogow sideedaba weli sharci noocan oo kalea muxuu ahaa lama dhaqan gelin ama lama keenin taas ayaa keenaysa welwel fara badan laakiin annaga dawladda waxaa nahay dawlad shacaba dawlad u danaynaysa shacabkeeda ka naxaysa u taagan marka ma qabo aniga welwelkaas la sheegaya in maaragtay uu jiro waxaan kaloo u ballan qaadaynaa bulshada rayidku inay kaalin ka noqon doonaan qaybna ka noqon doonaan arrimahaas oo maxkamadaha markii la saaraya dadkaas oo kale ha noqoto inay dariiqaano u raadiyaan inay u ololeeyaan qofka in xorriyadiisa aan lagu xadgudbin marka arrimahaas oo dhan waa arrimo dawladdu diyaar ka ah waxa keliya la rabo in la bartilmaameysadana waa cidda keliya ee dambiilaha dembi geysata taasna ma qabo qof soomaaliya oo diidaya in qofkaas aanan waxa uu mudan yahay la marsiinin marka aad baan u taxadaraynaa waxaan ballan qaadaynaa in si wanaagsan loo dhaqangelin doono xeerka magacaygu waa axmed cabdiraxmaan oo jooga sweden waxaa wasiirku waxaa weydiinayaa sharcigan waa sharci cusub wey hadda waxaa laga yaabaa dadka qaarkood oo la shaqeeya argixisada inay ugeeyaan maaragtay bakdin ay ka baqayaan argixisada oo dadka hadday leeyihiin iskaarsiin ama bakaro ka shaqeeyaan marka dadkii haddii lagu khasbo oo la dhaho lama lama shaqeyn kartaan argixisada argixisadiina haddii ay la shaqeyn waayeen ay dilayso dadka ma loo sameeyey dadka in la sugi karo ammaankooda dadkaas oo labada geesba dadkii maaragtay ay u daran yihiin marka ma samayseen habkii loo sugi lahaa dadka ammaankooda markay diidaan inay la shaqeeyaan argixisada waayo argixisada way dilaysaa dadka waa gartay haddii dad shacaba sharcigan uu kasoo gaaro wax dhibaato ah ayagoo al-shabaab ay ugu tiirinayaan dabcan inay dawladda la shaqeyn iyo wixii lamid a maxaad dawlada maxaad shacabka ku ballan qaadaysaan amnigooda ayuu leeyahy dhegeystahaas waad mahadsan tahay walaalkiis annaga waxa aan rabno waxay tahay marxaladda hadda lagu jiro keliya ma la fiirinaye waa ognahay in dhulal badan oo kooxaha al-shabaab ay joogaan shacab soomaaliyeed may ku nool yihiin shacabkaasoo kale in mxu maxaa ula shaqayseen maxaad muxuu ahaa ma aha waxa laga hadlay waxa laga hadlaya waxay tahay meelaha dawladda ay joogto shacabka uusan ku qasbanayn inuu al-shabaab la shaqeeyo ama u fududeeyo oo qaraxyo geysanaya waa ka duwan tahay qofkii muxuu ahaa oo si al-shabaabku waa xoog wax ku qasbaan inuu sameeyo marka arrimahaas aad baa loo kala saaray sharcigana waa ku cad yihiin annaga waxaan ka hadlayna waxa waaye fal argagixiso ciddii muxuu ahaa qayb ka qaadata marka arrimahaasna saas ayay noqon doontaa fulinteedana in loo kala hormariyo ujeeddadana waxay tahay nabad iyo amni lasoo dabaalo kooxaha argixisana waddanka o dhan laga saaro taas ayaa waxay keenaysaa marka in shacabkuna ay ku dhiiradaan inay dawladooda taageeraan argagixisadu cid ay u aabiyeelayso malaha hal meel in looga soo wada jeestana waa waxaan isleenahay habka keliya lagu ciribtiri karo hindiso sharciyeedkan aan weli la xaqiijinin inuu meel marayo waxaa ku gadaaman su-aalo aada u tiro badan oo dhegaystayaal kala duwan ay qabaan bal haddaad eegto marka qodobka shanaad fal argagixiso ayaa la yidhi waa qof kasta oo u geysta si ula kaca fal argagixisida ku qeexan qodobka kow ee sharciga oo keena dhaawac dhimasho wuxuuna mutaysanaya qofkaasi dil sida ay qabaan diinta islaamka iyo xeerka ciqaabta soomaaliyeed ee dalka ayaa la yidhi bal marka qof haddii uu si ula kaca u geysto dil ama dhaawac ama dhibaatooyin kale maxaa lagu xaqiijinayaa iyada laftirkeeda in uu mid argagixiso ku lugle uu yahay runtii waxaa la xaqiijinaya waxay tahay maxkamadda markaas awoodda leh ayaa xaqiijinaysa waxaa jiri doona xeer ilaalin soo gudbisa dacwada lagu haysto iyo cadeymaha loo hayo waxaa jiri doona qofku muwaadinka in la siiyo fursad uu isku difaaco cid allaale ciddii ay ku caddaato fal argagixisana inuu mutaysan doono ciqaabtaas iyada ciqaabtaana waa mid shareecada islaamkana ay qabto oo diinteena islaamka iyo xeerka ciqaabta intaba waa dareemi kartaayo shaksi qof dilay iyo shaksi ku talagalay inuu boqol qof oo weliba caruur iyo isugu jira raba inuu dilo runtii waa dareemi kartaa inaysan isku mid noqon karin marka sababta uu xeerkan ahmiyad gaar u leeyahy taasaa kamid ah xeerka sidoo kale qodobo kale ayaa jira sida qodobka lixaad haysashada walxaa la xiriira argixisada ka hadlaya ciqaabta mutaysan karo toban sano ah waxaa jira ururinta xog waxaa jira diyaar garow oo ah sidii fal loo fuliyo argagixiso arrimahaas oo dhan waa bixiyaha adeega isgaarsiinta ayaa soo gelayo sheegaya ciqaabtu waxa ay noqonayso marka waxay u sahlaysaa maxkamaduhu inay tallaabo ka qaadaan dadka dembiyada noocan oo kale ah geysanaya waa gartay marka xeerkan hindise sharciyeedkan ma waxaa jirto cid ka baxsan dowladda federaalk oo gacan ku lahayd qoristiisa ama ka qayb qaadashadiisa maxay tahay sababta dad fara badan oo xataa xubnaha baarlamaanka ee golayaasha kan ka horreeya xataa ay xasaasiyad badan uga muujinayaan runtii waa dareemi karnaa xasaasiyadaha waxa loo qabo horta ko waxaan soomaalidaas kale xeerkan muxuu ahaa wasaaradda amniga soo diyaarisay khubaro ayaa lala tashtay bulshada rayidka qayb kamida waa laga qaybgeliyey ujeedaduna waxay tahay war sidee muxua maxkamadaha loo siiyaa awooddii iyo sharciyadii ay ku fushan lahaayeen hawshahooda si cadaalad iyo sinaan dalka looga hirgeliyo taas iyada ah marka waxay keentay qodobo fara badan oo muxuu ahaa loo baahan yahay muhiimna ah kuna jira sidii loo dabaqi lahaa in ay noqoto mid runtii si mas-uuliyada ku jirto loo loo dhaqo dadnimadeenii ayaan weli ha laakiin cadaaladda ayaa soomaaliya aada loo dhaliilaya aan kaa dhexgelay meelaha qaarkood sharcigan wuxuu ogolaanayaa awaa awoodda xirista xataa in sarkaal kasta oo ka tirsan ciidamada amniga qofka uu xiri karo isagoon haysanin wax ogolaanshiyo ah maxkamadeed ah uu qofka inta u tago uu xiri karo sidee qofkaasoo kaleeto lagu xaqiijinaa inuu cadaalad helo sidee qofkaasi lasoo xiray lagu hubanti garayn karaa in wax lagu soo xiray xataa ay tahay wax rasmi ah oo aan ku jirin tuhun iyo wixii la halmaala cadaaladda soomaaliya waad garan kartaa dadka sida ay xasaasiyadda uga muujinayaan marka in qof laysaga xadgudbaa la diidan yahay iyadoo weliba waddanka la garan karo dhibaatooyinka ka taagan dhowr labaatankii sana lasoo dhaafo runtii waxay tahay horta kow si cadaalad loo helo waa in sharci iyo nidaam uu jiro si muxuu ahaa cadaaladda lagu aaminoona waxay u baahan tahay in muxuu ahaa nidaamkii la aamino lagu kalsoonaado haddiiba nidaamkii weli uu yahay wixii laleeyahay soomaaliya weli dawlad fiican ma haysto weli goormaan marka aan aan isku kalsoonaana oo aan helnaa cadaalad iyo sinaan cadaalad iyo sinaanta waxay ku timaadaa iyadoo la is aamino marka is-aaminida ayaa qayb ka ah in qofku uusan ka baqin sharciga sharciga wuxuu sheegayaa ciddii fal dembi ad gasha haddii ciddaan dembi gelaynin oo noqonaysa muwaadin dhab ah wadankiisa u adeegaya hay-adaha amniga la shaqeynaya cid inta u tagta soo qabsanaysa habeeraasa ma jirto midda kale ah mar walba maxkamadda waa lama huraan hay-adaha amnigu haddii fal dembi qofku ku jiro waa soo qaban karaa laakiin maxkamadda waa inay ka codsadaan ama wakti dheeraaday u baahan yihiin xog waraysi ama inay wakti maxkamadda u gudbiyaan marka taasna waa runtii dastuurkana waa qabaa muxuu aha xeerarkeenana waa ay qabaan xeerkaana sidoo kale kama duwana kuwaas waayahay dhegaystaha kale bal aan qadka asna kusoo duwo halkaa naga soo wacday magacaa ku bilow su-aashaada
waad mahadsan tahay saara waxaan idinka soo wacayaa sababa magacayga waan aadan helay wasiirkana runtii aad baan ugu mahadcelinayaa barnaamijka uu ka hadlayana waa barnaamij aada loogu guuleysan doono loogana raysan doono dhibaatada tan argixisada kow waxaan weydiin lahaa wasiirka dhibaatada ina haysata meelaha ina ka gelaysaa waa xagga diinta oo waxa weeye dugsiyadii qur-aanka iyo masaajidadii baa dadkii waxaa looga dhigayaa barnaamij in waxaana ay yihiin wax diini ah marka qorshaha ma idinku jirtaa oo sharciga ma ku jirtaa in loo sameeyo dugsiyada qur-aanka dhammaan sharci oo ay hoostagayaan wasaaradda awqaafta diinta sidoo kale macalimiinta dugsiyada dhigaya in ay lahaadaan shahaado qof kastoo meesha kasoo baxay in shahaado lahaado marka qofka ardayga oo qur-aanka dhiganaya waa in la garanayaa ama shiikha ah meesha uu kasoo baxay oo qur-aankan kasoo baxa kasoo bartay si ad hadda waxataa loogu dabagalo waxaan uu dadkaani aaminsan yihiin ciddii ka shaqaysay si loo helo waa garta ma idinku jirtaa wasiir qosho maxamed aadan xirey aad iyo aadan kaga mahad celinaa su-aalahaagana waa su-aalo runtii muhiim ah arrimaha ka hadlaysa oo dhan waa arrimo sharciga iyo dhaqangelintiisa iyo mas-uuliyadda dawladda ka saaran in laga wacyigeliyo bulshada in la hubiyo fikirkan oo xagjirka ah oo dhaliya falalka argagixisada in laga hortago marka waxaa jira istaraatiijiyad ay dawladda soomaaliyeed dejisay sebtember sanadkii hore oo heer qaran ah oo ka hortaga fikirka xagjirka ah taasna wuxuu keenayaa in dhalinyaradii laga wacyigeliyo habka ay diinta u baranayaan inay noqoto si nabadi ku jirto si xoojinaysa diinteena oo ah diin runtii nabadeed ama masaajidada ama dugsi qur-aankada in waxa carruurteena aan barayna ay noqoto wax aanan ku dhiirigelinin shacabkii laga wacyigeliyo si hadhow aan u helno ummad iyo dawlad iyo maxkamado iyo garsoor runtii hirgeliya cadaaladii sinaan waa garta inkastoo dugsiyada qur-aanka iyo madrasooyinka hadday noqoto iyo masaajidada iyo goobaha diinta lagu barto badi aysan wada ahayn meelo lagu wada baranayo faldembiyada iyo argagixiso laakiin ay yihiin goobo diiniyan soo jireen ah ama dadku ay ku bartaan qur-aanka magacayga waxay leedahay cabdulaahi axmed kumaca dheer cabdallah waxaan joogaa dalka maraykanka minnesota soomaaliya waxaa u yaal qaynuun ah wax negotiation oo terrorist inaysan jirin waxaa jiro in ay dowladda soomaaliya ay soo dhaweysay mukhtaar roogo al-mansuur anigu waxa aan kala garan la'ahay marka sharciga iyo qaynuunka ay ku soo dhaweysay iyadoo loo baahnayo xataa haddii is soo dhiibay in la geeyo maxkamad caalamiya tan kala aan raba waxa waaye warqadda oo mukhtaar roogo uu qoray warqad shacibka soomaaliya ummadda soomaaliya ay ku qanci kartaa ma ahan waaya waayo waad mahadsan tahay cabdullaahi waad mahadsan tahay waktiga aada igu yar aad baan kaaga mahad celinaya xiriirkaaga wama waa mahadsantiin idinkana aad iyo aad sidoo kale waxaa keliya aan ku dari lahaa waxay tahay xeerkan waxa lala dhaqaya waxay tahay waa dastuurkeeni dastuurkana oo la socotay qodobka sideed iyo tobnaad qodobka soddon iyo sideedaadba waxa uu sheegayaa in fikirka mxua qofku uu cabiri karo uu xor u yahay marka arrimahaas oo dhan iyadoo la eegayo ayaa haddana waxyaalaha qaarkood waxaa laga wadaa waxay tahay si ula kac ah fal argagixiso ama ka qayb qaadasho ama fulin marka waxaan rajaynaya ummaddan inay saas u fahmi doonto oo aysan noqon doonin keliya qodobka iyo waxa ku qoran oo noqon doonto inuu qeyb ka yahay dastuurkii iyo shuruucda kale dalka u degsan waa tahay kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta dowladda federaalk ee soomaaliya oo barnaamijkeenan wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan marti noogu ahaa barnaamijka waxa aan ku eegnay golaha wasiirada dowladda federaalk ee soomaaliya oo soo saaray miiska hindisa sharciyeedka la dagaalanka argagixisada oo dhowaantan la filayo in loo gudbiyo golaha baarlamaanka ee aqalka sanadka iyo golaha shacabka barnaamijkii toddobaadkan ee wicitaanka dhegaystahana waa naga intaaya nabadgelya ciddii uusaga barnaamijkan waxa ay dib uga dhegaysan karaan websaytekeenna v o a somaali com